dowladda koonfur galbeed waxay iyo dowladda federaalkaba waxay la wadnay warar sidaas darteed nimankaas sababna waxay dawaanahan isu diyaarinayeen inay arrintaasi burburiyaan marka subaxdii arbacada ahayd habeenkii sagaalkii saddexdii habeennimo ayay weerar kusoo qaadeen muxuu ahaa meeshii uu ku jiray ayagoo kasoo galay afar jaho oo kala ah dhinaca jiro kala ka timid dhinaca muxuu ahaa boqool waqooyi ka yimid dhinacan oo hirshabeelle xaggeeda iyo beledweyne aaggeedana ciidamo ayaa kasoo galay dhinacan beegado xaggeedana ciidamo ayaa ka aaday marka ilaba silaan ayay weerad u qaadeen meel buura ah tagay ciidamadiisa ay deganaayeen markii ugu horeysay dagaalka markaana lagu soo wargeliyey waxay ahayd kadis bay ahayd si fiican bay isu difaaceen ciidamadii abuurasuul difaacaasi ugu horeysay difaac bay galeen laakiin markii dambe waxaad moodeysay in xoogaa ciidamada micnaa muxuu aha abuumansuur lagu soo tira butay markii arrintaas ay dhacday ayay xeelada sameeyeen xeeladii sameeyeen waxayd inay xoogaa wax dib u guran ay ka dhigaan kadibna way kusoo rogaan celiyeen taasina waxay keentay marka in abuumansuur uu iska difaaco ciidamadaasi runtii khasaaro badan baa meesha ka dhacay khasaaraha runtii hadda lama sheegi karo sababtoo ah saacadda saa kula hadlayaba dagaalkaas ilaa hadda mauusan istaagin isagana wuxuu ku guuleystay inuu maaragtay isdifaaco annaguna waxaan ku guuleysanay koonfur galbeed ahaan aan go-aansanay inaan ka qayb qaadano arrintaasi annaga ma aha inaan difaacayna abuumansuur oo keliya balse goobta lagu dagaalamayo iyo aada lagu dagaalamayo waxaa jooga shacabkii aan mas-uulka ka ahayn saas ayaa keenaysa markaa inaan isu diyaarinay koonfur galbeed ahaan inaan dhinac ka hortagno nimanka shabaabka nabadiinka wallahi runtii arrimahaasi kulli waxaa ka hadli doona wasiirka amniga iyo iyo muxuu ahaa saraakiisha ciidamada federaalka ayaa warbixin ka ka bixin doono laakiin waxaan soo xaqiijinayaa inaan gurmadkaasi ka qayb qaadanay ka ciidan koonfur galbeed ahaan iyo ciidanka dowladda in shacabka dhulkaas ku nool sidaan u badbaadin lahayn al-shabaabna aysan ugu guuleysanin cid kasta xagga nabadda usoo dhawaata inay ka hortagaan oo ay qabsadaan hadday suuragal noqoto waxaa soconaysa micnaha inaysan marna suuragal noqon qof kasta oo weyn oo amiir ah ama dalka micnaha la baadigobaya kamid ah oo isku daya inuun xagga nabadda usoo joogta inuu usoo dhiiso waayaganahay ayaan gurmadka noocaasa samayn annaga ciidamadeedana maanta aagaasi al-shabaab dagaal ayay kula jiraan wixii waroo ka soo baxo dhimashadu way badan tahay gawaar ilaa iyo afar ilaa iyo shan gawaar in laga gubay ayaan ku xaqiijin karaa nimanka shabaab gaarina micnaha in dhinaca abuumansuur laga gubayna waan xaqiijinaynaa laakiin kataar intaa waa kasii badnaan karaa oo arrintu arrin badnaatay maaha arrintaaga waa ilaa hadda maya inta uusan dagaalku bilaabin kahor waxaa jiray inaan micnaha soo dhaweynay annaga maaragtay wadahadalka micnaha uu sii socdo inaan micnaha koonfuran galbeed ahaan maadaama uu kasoo jeedo deegaankiina uu joogo annaga mas-uuliyad ayaa naga saaranka dowlad ahaan inaan wadahadalka naga furno kabacdina dowladda federaalka arrinteed usii gudubto marka xog hosta ayaa socotay socotay arrintaan dhacday marka markaan hadda u gurmadayno abuumansuur oo keliya inaan difaacno iyo ciidamadiisa anagu umaanan maa qoshaas keliya balse deegaanka lagu dagaalamayo shacab ayaa ku nool shacabkaa ku nool inaan difaacnana waajib ayaa naga saarnaa markaa si qorshaysan ayaan ugu talagalno bareer ah inaan uga qayb qaadano arrintaas ma dhici karta hade iyadoo lagona arrin in dagaal la wada galo taas waxaa qiyaasi kartaa inuu jiro hadal maaragtay maaragtay arrintaa ku saabsan waana xaqiijinaya taas kale waan ku xaqiijinaynaa inuu maaragtay loo yahay oo micnaha isaga iyo ciidamadiisii iyo ciidanka micnaha dowladda ama ha noqdo koonfur galbeed ama federaal ha noqdo ayagana waxa waaye waajibaadkooda wax alla wixii sarxad ah ama wixii gurmad ah ka imaanaya nimankaani meelo badan ayay micnaha kaga sugan yihiin dowladan koonfurta soomaaliya si gurmadyadaas aysan u dhicin ciidamadeena istaraatiijiyad badan oo meelo badan ay isticmaaleen ay jirto oo ah dagaalka ka qaybgalkiisa ka daayay inay marka ugu horeysaba gurmad kale uusan u imaan nimankaasi dadaalada ay micnaha ciidamada ay qorsheeyeen waayo arrimahaasna qolada saraakiisha ayaa aada ugu sii duundadaysay laakiin annaga ka siyaasad ahaan arrin aan u bareereyno waaye koonfur galbeed ahaan in dagaal al-shabaab oo lala dagaalamayo inaan ka qayb qaadano arrin aan cabeysino waayo